bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahuma calaa sayidina muxammadi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin casharkeenna wuxuu caawa ka bilaabanhayaa xadiidka afartan iyo sideedaad oo min kitaabi mukhtasari ibni abi jamra lilimaami albukhaari waana dersigeennii afar iyo tobnaad oo min hada alkitaab wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey ana annaasa dad ayaa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyow hal naraa ma arkaynaa rabbanaa rabbigeenna yowma alqiyaama qiyaamada maalinkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtii baa waxay su'aaleen ru'yatullaahi fii yowma alqiyaama muctasilada ayaa inkiri jireen wakhtiyadii salafu saalixa joogeen marka ru'yatullaahi ayuu xadiidkaani ka hadli doonaa iyo masaa'il kaleoo fara badan hal naraa ma arkaynaa bay dhaheen rabbanaa rabbigeenna yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda ilaahay ma arkaynaa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hal tumaaruuna ma laydinku shaki gelinayaa oo wax shakiya iyo mugdi miyaa idinkaga jira fi lqamari fii ru'yati alqamari dayaxa arkiddiisa laylata albadri habeenkou yahay toban iyo afar la arko laysa xaal duunahu sokadiisa saxaabun aysan daruuri ahaanin dayaxaas oo toban iyo afar maraya dayax toban iyo aee toban iyo afaraad ah afar iyo tobnaad ah oo wax daruuruhu aysan kaaga aadanayn haddaad fiiriso arkiddiisa ma laydinku shaki gelinayaaho shaki maydinkaga jiri kartaa jawaabtu maxay noqon laheed haddii adigaba hadda lagu su'aalo qaaluu waxay dhaheen laa maya yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisiiyu sala allahu calayhi wasalam dayaxaa haddaannu fiirinno oo aan daruuro ku aadanayn aragtidiisa wax shaki ah oo nooga jiraya lama arko qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddana fa hal tumaaruuna ma laydinku shaki gelinayaa fi shamsi fii ru'yati shamsi qorraxda arkiddeeda laysa xaal duunahaa sokadeeda saxaabun daruur aysan ahaanin qorraxdan oo wax daruuruhu aysan kaaga aadanayn ama caad ah haddaad fiiriso aduguna aragtidu kuu fayowdahay shaki miyaa kaaga jiraya jawaabtu qaaluu waxay dhaheen laa maya wax shakiyahoo nooga jiraya ma leh qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa innakum adinku tarawnahu ilaahiinna waad arkaysiin qiyaamada kadalika ka ru'yatikum alqamara alqamara waashamsa sida aad qorraxdan iyo dayaxan si saxa ugu jeedaan oo bilaa shaki ah ilaahayna qiyaamada waad arkaysaan marka ilaahay waxa weeye mu'miniintu way arkayaan yaraahu lmu'minuuna min kayri kayfin wanxisaarin ayadoo laakiin hadda markii qof bini aadama aad aragto qaabku u nuucu u eg yahay jihada oo kaa xigo inta cabbirow kuu jiro tilmaantaasoo kale ilaahay isagu ma leh makaan laguma tilmaamayo jiha laguma tilmaamayo muqaabala laguma tilmaamayo itisaal laguma tilmaamayo infisaal laguma tilmaamayo wa minhu an yundara bilabsaari laakin bilaa kayfin wanxisaarin waxaa ka mida jaa'is-yaalka in ilaahay mu'miniinta qiyaamadu ay arkayaan adduunyada biru'ya ilaahay qofku inuu ku arka mustaxiil ma aha maxaa yeele axmed ibnu xambal sagaashan iyo sagaal goor buu ilaahay biru'ya ku arkay oo ilaahay macnaha ru'yahaan lagu tusay laakiin oo way dhacday laakiin zoojeed oo aan ilaahay ku arkin lama dhihi karo adduunka nabigeenna kaliyaha la siiyey calayhi salaatu wasalaam oo iyadana laysku khilaafo habeenkii la dheelmiyey bicaynay ra'sihi miyuu ku arkay mase kuma arkin baa laysku khilaafsan yahay xataa xagga adilada markii la yidhaahdo oo asxaabtii rasuulku qolaba ay si ku tilmaameen cabdullaahi ibnu cabbaas oo kaleeto iyo bicaynay ra'sihiba ku arka bay dheheen caaishaoo kaleeto iyo maya bay dheheen macnaha waxa weye waa diideen ayadii ayagaa isku khilaafsan asxaabtiia macnaha waxa weeye labadaa jawaabood ka kala bixishay ka kala bixiyey laakiin makhluuqa kaleeto biru'yatillaahi lama siiyo xitaa nabiyullaahi muuse markii uu yidhi ilaahay inaan ku arka ayaan rabaa waxuu yidhi ilaahay aniga ima arki kartide buurtaa fiiri baa la yidhi buurtaa marka waxa weeye nimanka la yidhaha muctasilada oo waktigii saxaabta waxaan rabaa salafu saalixa imaamu shaafici imaamulbukhaari iyo joogay oo waktigaa aad waxa weeye ummadda u dhibi jiray ru'yatullaahi fii yowmi alqiyaama ay inkiri jireen ilaahay lama arkaayo ay dhihi jireen xadiidkanna wuxuu caddaynaa inay asxaabtii nabiga su'aaleen calayhi salaatu wasalaam waana macnaha waxa weeye manhajka ay culamaa ahlusunna waaljamaaca salafan wa khalafan xadiisan wa qadiiman ay isku raacsan yihiin inay ka mid tahay jawaasaadka waxa weeye shayaalka sugan qiyaamada in waxa weeye ilaahay la arkaayo marka qur-aanka la leeyahay laa tudrikuhu alabsaaru wahwa yudriku alabsaara wahwa aladiifu alkhabiir aayaddaasoo kaleeto macnaha waxa weeye idraako oo bimacna alixaadaa ay ku fasireen marka mid khaasah middaa waxa weeye khaaska haddii la diiday mid caama lama diidin bay dheheen macnaha kadaalika sidaas oo kale ad u arkaysaan sida dayaxa iyo aada bishaba ugu jeedaysaan wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam yuxsharu nnaasu dadkaa lasoo kulminaya yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda ummadoo dhan qiyaamada waa laysku keenaya fa yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay man kaana yacbudu man kaana ruuxii ahaaday yacbudu inuu caabudayo shay-an shay qofkii caabudin jiray falyattabichu shayguu caabudi jiray ha raaco qof walbaaba maanta shayguu caabudi jiray oo ilaaha u yaqiinay ha raaco ayaa la odhan doonaa ha raaco fa minhum ummadda waxaa ka mid a man ruux yattabicu raacaya ashamsa qoraxda qolo waxaa jirta qoraxda caabuda qolo waxaa jirta caabuda hawada caabuda layrta caabuda caleenta caabuda timaha caabuda malaa'igta caabuda jinniga caabuda laakiin intaasoo dhan mu'miniinta lagu sifayn maayo waxaad arkaysaa qof diintii fasir xumaynayo meeshii gaalada ka hadlaydaba muslimiintiyaa lagu soo fasirayaa khawaarij baa bilaabay aayadaha gaalada ka warramaya oo waxa weeye muslimiinta lagu fasiro waxay ka soo bilaabatay wakhtigii bidcooyinkii soo baxay qoladii ugu soo horrayday oo la odhan jiray khawaarij oo sayid cali ou la dagaalamay oo nabigu ou tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo ninkii ugu horreeyey nabi moxamed uu ku yidhi dulkhuwaysira ilaahay ka cabso uu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaasi ka soo bilaabatay laakiin ruuxa muslimka ah aayaddii gaal ka warramayda iyo xadiidkii gaal ka warramaya haddaad qof muslima ku fasirto waxay ka dhigan tahay diintii ood qalloocinayso taxriifinayso diintaoo la macno habaabiyo oo si qalada ummadda loogu fasiro oo macnaysan ka hadlayn loo beddelana waxaa ku dhaqmi jiray oo qur-aanku ku tilmaamay nimanka la yidhaha yahuudda ilaahayaa naga badbaadiyey shartooda nimankaasa samay jiraa buu yidhi macnaha qur-aankuna leeyahay nimankaas samay jiray yahuud marka waxaa loo odhanayaa qofkii ahaaday inuu caabudayo shay ha raaco shaygiisii dadka waxaa ka mid ahuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man yattabicu shamsa dad qoraxda raacaya dad qoraxda raacaya waa gaaladii waxaa laga hadlayaa qoraxda kuwii caabudi jira weeyaan wa minhum waxaa ka mid a man ruux yattabicu raacaya alqamara dayax waa qoladii caabudi jidhay dayaxa kuwii caabudi jira weeye haddana wa minhum ummadda waxaa ka mid a man ruux yattabicu raacaya addawaaqiita kuwa daaquudyaalka ah daaquud waxaa la yidhaahdaa kullu maa cubida biduuni illaah ilaahay sukadiisa wax kastoo la caabudo daaquud shaydaanka daaquud baa la yidhaahdaa sanamka daaquud baa la yidhaahdaa wax kasta oo waxa weeye saaxirka iyo kaahinka iyo waa daaquud waxaasoo dhami waa duqyaan baa laga soo qaatay marka daaquudkii ay caabudi jireen balaayadii ay daba joogi jireen oo waxa weeye wax u sheegi jiray bay raacayaan waa dadkii sharta iyo xaaraam bahalkii waxa weye ku socday gaalnimada ku socdayoo muslimka aan ahayn qofka nabiga jecel calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay rumaysan oo nabi moxamed rumaysan oo shanta arka tiirarka islaamka rumaysan oo tiirarka waxa weeye iimaanka rumaysan oo ictiqaadkiisu toosan yahay ma waxaa lagu fasiraa daaquud buu raacsan yahay daaquud buu raacsan yahay qofkii maanta la arko asagoo salawaadka akrinaya ama istikfaarta akrinaya ama waalidka u ducaynaya waxaa la keenay oo hadda aan marayna haddii aan soomaali nahay oo dad qaybo badan oo ka mid a soomaalidu ay wax ku fasir xumaynayaan inay leeyihiin daaquud baad caabudaysaa ha layska ilaaliyo afar iyo labaatan saa axaadiista laydiin sheegayo iyo aayaadka inaad wax fahamtiin oo shayga saxan iyo shayga qaldan aad diinta kala fahamtaad u baranaysaa saasaa diinta loo bartaa ilahay ilaahay ana fahamsiiyo qofaan ilaahay fahamsiinna wax wax fahamsiin karahay ma jiraan wa minhum waxaa ka midahuu yidhi suubanuhu sala allahu calayhi wasalam man ruux yatabicu raacaya addawaaqiita kuwa daaquudyaalka ah daaquud maxaan ku fasirnay maxaan ku fasirnay daaquud waa ruux la caabudo waa sanam waa shaydaan waa kaahin waa bala sixiroole waa ruux ilaahay waxa weeye diintiisii oo dhan ummadda ka saaraya weeye marka kii daaquudkiisa hayuu raacaya qiyaamada qof kastaa wa tabqa waxaa soo harayduu yidhi suubanuhu calayhi salaatu wasalaam haadihi alumma ummaddan baa soo haraysa fiihaa dhexdeedana waxaa ku jira munaafiquuhaa munaafiqiintii oo qalbiga nabiga ka nabcaay way isku dhex qaraayaan haddaba waanasukadhe waana sukana dhex qarinayaan moogtaha marka qiyaamadana waxay maagayaan maanta ku dhex dhuunta ummadda fa yatiihim fa ya'tiihumullaahu ilaahay baa u imaanaya u imaanaya maxaa looga jeedaa wa jaa'a rabbuka markaan soo marayna maxaan ku soo fasirnay waxaan ku soo fasirnay wa jaa'a rabbuka markii tafsiirka qur-aanka aan qaadanaynay salafu saalixi axmed ibnu xambal oo kale amarka sawaabka ilaahay inuu ku fasiray waxa imaanaya marka waxa weeye fa ya'tiihim allaahu ilaah baa u imaanayadan waxaa looga jeedaa bimacnaa yudhiru lahum waa tajalliga ilaahay baa laga hadlaya ilaahay baa u imaanaya waxaa looga jeedaa ilaahay baa isku soo daahirinaya ummadda qiyaamada fa yaquulu markaasu ilaahay caza wajalla caza qaalibahay wajalla weynaaye fa yaquulu wuxuu leeyahay ana rabbukum ilaahiinii baan ah fa yaquuluuna waxay leeyihiin mu'miniintu haadaa makaanunaa meeshaani waa makaankeenni waa booskeenni xataa ya'tiinaa ilaa uu nooga yimaado rabbunaa rabbigeennu ilaa uu nooga yimaado oo macnuhu ka dhigan yahay annaga sifada hadda aan kaaga jeedno sifadii iyo tilmaantii aan ilaahay ku maqli jirnay maaha ilaa marka hore uu isku soo muujiyey ayaa dadkii baa la imtixaamayaa ictiqaadkoodii caqiidadoodii oo bal inay waxa weeye sida yeelaan baa la fiirinayaa markaasay mu'miniintii leeyihiin annaga halkan waa booskeennii ilaa ilaahaynu nooga yimaado oo sifadii aan ku maqli jirnay oo nusukaana soo daahiriyo fa idaa jaa'a rabbunaa ilaahaynu hadduu noo yimaado oo noo soo muuqdaa looga jeedaa carafnaahu waanu oqoonsanaynaa saasay odhan doonaan fa ya'tii himhimullaahu ilaahay baa isku soo muujinaya ilaahay baa isku soo daahirinaya looga jeedaa ama ityaanku waa ityaan annaga imaanshadeenaan lugaha aan saanta qaadayno tiltillaabsanayno ilaahay ma shabaho subxaana wa tacaala ee imaad ilaahay u cunnama oo asagu yaqaana oo keenna lamid ahayn oo allaahu aclam aad tidhaahdo waa odhan kartaa tafwiid baa la yidhaahdaa inaad ta'wiilisood macnahan haddaan ku fasirayno daahirka ah oo ay islaam ku fasireenna inaad ku fasirtan ayadana waa lagu ogolya maxaa yeele ta'wiil iyo tafwiid labadaba asxaabtii nabigaa sameeyey salafu saalixii baa sameeyey wa kullu nafsin awhama tashbiiha awilhu ow fawid wa rum tansiihan baa la yidhaahdaa fa yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay ana rabbukum ilaahiinii baan ah fa yaquuluuna waxay leeyihiin mu'miniintii anta rabbunaa ilaaheennii baa tahay ay odhanayaan ilaaheennii baa tahay ilaaheennii baa tahay fa yadcuuhum ilaahay wuxuu ugu yeerayaa ummaddii usoo qadaro ilaa muruuri siraat intaa usoo qadaro fa yadcuuhum ilaahay baa ummaddii u yeeraya maxaa loogu yeerayaa siraadka mara siraadku waxa weeye waa meel yar yar oo seefta ka af badan oo tin aan ka waaweynayn oo waxaa la yidhi dibiga xoolaha markuu macnaha meel ku kaabiyo dibiga ama looda saasay u qalqalloocan tahay aada u qalqalloocan oo shan kun oo sano kor baa loo koraa shan kunna waa lagu dul soconayaa shan kunna hoosaa looga sii daabdegayaa waa siraadku laga bilaabo qiyaamada ilaa laga gaaro jannada albaabkeedu ku yaalla jahanname korkeeduuna maraa qof kastaana wuu marayaa oo qof kastoo jannada gelaya wuu marayaa marka la marayana waxaad ku maraysaa waa camalkaagii ummadduna nuucyo badanay ku kala marayaanoo qof baa wuxuu ku marayaa isha inta laysku qabto oo hilaaca walac dhahayoo kale muddo ka yar ilaahay kuwaa ha nagu daro qofaa sidaa ku maraya qof wuxuu ku marayaa dabaysha oradkeeda wax la eg qof wuxuu ku marayaa faraska baxdoyda ah oradkiisa wax la eg qofaa wuxuu ku marayaa gurguura qofaa salka asoo ku socdou marayaa baa la yidhi qolada ugu dambayda oo ka baxda sida xadiidka nabiga noogu imaan doonta waxaa la yidhi geesaha siraadka oo dhan waxaa ka wada laalaada biro naareed oo galgaloolan oo qofka dembilaha ah markuu meeshaa dul maraayo dhab ay soo siidhay markaasay googoynaysaa acaadana allahu minhaa qolada ugu dambayda oo siraadka marta waxay bannaanka uga baxayaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayagoo googo'an oo wada dhaawaca oo dhiigga ka da'aya aad ka naxayso markaasi ilaahay la hadlayaan baa la yidhi waxay odhanayaan yaa rabbi limaa bada'tanaa ilaahayow maxaad noo reebtay dadkii dhan waa naga soo hormareen keligeen baa meesha ku harnay ugu dambaynay ummadda maxaad meesha noogu reebtay siraadka dushiisa markaasuu ilaahay odhanayaa baa la yidhi innii lam anigu idinma reebin innamaa badda'akum camalukum waxaa meesha idinku reebay adinka camalkiinna iyo dembigiinna qofkii maalinkaas camalkiisu ou meeshaa ku reebo iyo dembigiisuna reer hebelaan ahay kuma dhaafi doonuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man badda'a camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ou yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofkii camalkiisu reebo oo caqiida xumadiisu reebto oo dembigiis iyo beentiis iyo baadilkiisu reebto qiyaamada markuu siraadka korkeeda marayo reer hebelaan ahaay reer boqor baan ahaay reer fulaan baan ahaay ganacsadayaal baan ahayn jaamici baan ahaa intaasoo waxa weeye jaamacood baan ka soo qalin jebiyey siraadka dushiisa laguma dhaafayo waxaa lagu dhaafayaa bikelimati laa ilaaha ila allahu muxammadu rasuulullah waxaa lagu dhaafayaa kalaamka ilaahay waxaa lagu dhaafayaa kalaamka rasuulka waxaa lagu dhaafayaa zaadka aakhiro loo zaad qaato waxaa lagu dhaafayaa salawaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu dhaafayaa maxabbada nabiga haddii aadan adduunyada markaad joogtay aadan aakhiro jiscin fiican ula imaanin oo wax kaa horreeya oo siraadka aad uga samata baxdo aadan wadanin meeshaa haddii jiscinku kaaga dhammaado yaa wax ku loonaynaya yaa wax ku amaahinaya seed ku badbaadaysaa khatarteeday leedahay marka maalinkaas weeye maalinka laga hadlayo oo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ou nooga sheekaynayo wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummaddoo dhanna way marayaan sida ilaahay qur-aanka noogu sheegayoo la yidhi wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya huma nunaji aladiina ataqow wa nadaru aldaalimiina fiiha jufiya ruux kasta oo idinka miduhu siraadka jahaname korkeeduu soo mari doonaa dadka dhaalimiintaa oo dulmiga sameeya meeshaasi ku hoobanayaan oo ku gubanayaan dadka mu'miniintaana ilaahay wuxuu yidhi waa badbaadinaynaa ilaahuna badbaadi fa yadcuuhum ilaahay waa u yeerayaa ummaddii wuxuu ugu yeerayaa siraadka inay soo dul maraan fa yudrabu waxaa la yeelayaa assiraadu siraadkii bayna dahraaney jahanama dahraankaas waxaa la yidhaahdaa dahraan idaa warada fi lxadiid fa lafduhu muqmaxun ayaa la yidhaahdaa xadiista markaa dahraanay bayna macnaheedu waa labada shay inta u dhaxayda dahraanka macnihiisuna waa macnaha waxa weeye dheeraadoo muqmaxaa la yidhaahdaa siraadka waxaa la yeelayaa oo la dhigayaa bayna jahanama bayna dahraanay jahanama jahanamo dhabarkeeda korkeeda la saaraa jahanamuu kor saaran yahay wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa awalu fa akuunu dheh fa akuunu waxaan ahaanayaa aniga oo nabi moxamed ah awala man ruux kan ugu horreeyuu yidhi nabigu yajuusu gudba siraadka oo min arusuli rususha ilaahay ka mid ah biummatihi maca ummatihi la gudba weeyaan nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qolada ugu horrayda oo siraadka mara korkiisa oo rususha ilaahaeyo dhan ka mid ahoo siraadka dul mara waa aniga oo nabi moxamedahu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisa isagoo ummaddiisu la socoto waxaa la yidhi hadda ummaddan toddobaatan ummadood buu ilaahay soo saaray lixdan iyo sagaal ummadood baa ummaddan ka sii horrayday waa ummadaha middii ugu dambayday uguna khayr badan li'anna nebigoodaa wuxuu yahay nabigii ambiyada ugu dambeeyey uguna khayr badnaay lamaa daca allaahu daacinaa lidaacatihi biakrami arusuli kunna akrama alumam nabiga marka sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhi ummaddiisu rusushii xataa maka hormaree siraadka marka la dul maraayo maya macnuhu waxa weeye kow marka koobaad nabi moxameda sala allahu calayhi wasalam siraadka maraya marka uu maro ambiyadiibaa soo maraysaa la yidhi ambiyadii kaleeto ayaa soo maraya markay ambiyadii maraan ummaddaanu waxay ugu horraydaa ummadaha saasaa looga jeedaa baa layidhi ummadihii kaleoo dhan oon marin baa kow haddana waxaa siraadka dushiisa maraya ummadda nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam maalinkaas qosol ma jiraah kaftan ma jiraah kibir ma jiraah sheegad adduunye ma jiraah kuraas lagu dagaalamayo iyo xabad laysku wayfaaqinayo ma jirdhaah maya walaa yatakallamu axadun yowmaidin ila arusulu wa kalaamu rusuli yowmaidin allaahuma sallim sallim saasay noqon doontaa yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam walaa yatakallamu axadun axad hadli maayo yowmaidin maalinkaa ila arusulu rususha ilaahay maahane wax kaloo hadlayaa ma jiraan laa yatakalamuuna ilaa man adina lahu raxmaanu wax hadli karaa ma jiraan marka siraadkal dushiisa la marayo weeyaan intaan la soo marin dad kaloo hadlayay way jiraan had maxaa yeele qof kastaa wa isdifaace yowma ta'tii kullu nafsin tujaadilu can nafsihaa qof kaloo macnaha waxa weeye hadlaya ma leh siraadka korkiisa marka la marayo wax dhawaq la yidhaahdo ma jiraan waxaad maqle lama arkaa la yidhi rususha ilahay oonbaa hadlaysa rusushu maxay leeyihiin wa kalaamu rusuli buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam rususha ilaahay hadalkooda yowma-idin maalinkaas waxa weeye allaahuma sallim allow nabadgeli sallim allow nabadgeli allow ummadda salaamo yeel allow ummadda salaamo yeel allow ummadda salaamo yeel oo na samata bixi wax kale oo hadalah oo markaa maalinkaa socdaahay ma jiraan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa fii jahannama jahannama waxaa ku sugan acaadana allaahu min xarihaa kulaylkeeda allaha naga badbaadiye kalaaliibu waxaa ku sugan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kalaaliibu gergodyaalo kalaaliibu biro galgaloolan oo waxa weeye saa u usoo qarqaroofan oo mithlu shawqi sacdaani geedka la yidhaahdo ciddigodka ama bilcilka ama la yidhaahdo waxa weeye sacdaanka la yidhaahdo waa geed qodxihiisu qalqalloocan yihiin oo hadday kugu dhegto ay ku jarayso geedkaa sida qodxihii saas u qalqalloocan yihiin oo kale ayay biraha naareed oo jahannabo geesaheeda ka soo jeedjeeda geedkaasay shabbahaan u yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hal ra'aytu ma aragteen shawka sacdaan geedka ciddigodka la yidhaha qodxihiisa weligiin ma aragteen oo baadiyaha ma marteen qaaluu waxay dhaheen asaxabtii nacam haa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa innahaa kalaaliibtaani mithlu shawki sacdaan geed bilcilka qodxihiisa oo kalay shabbahdaa hayra laakine annahu sha'niye laa yaclamu ma ogaanayo qadra cidamihaa kalaaliibta birahan qalqaloofan qarqaroofan weyninkeeda qadarka ay dhan tahay ma yaqaano ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ila allaahu casa wajal ilaahay maahane wax kale oo qiyaasin kara birahan galgaloolan oo dadka lagu cadaabayo ilaahay oonbaa qiyaasi kara weeyaan fa takhdifu birahaani waxay dafayaan annaasa dadka siraadka dushiisa maraya way soo dafayaan biacmaalihim bisababi acmaalihim acmaashii iyo dunuubtii ay sameeyeen ay u cunayaan biruhu qof kasta dembigiisu intuu la eg yahay ayay cadaabtu la ekaanaysaa fa minhum ummadda waxaa ka mid ah uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam siraadka marka dushiisa la marayo ummadda waxaa ka mid ah man ruux yuubaqu la halaagayo oo meeshaas ku baaba'ayaba eberba ku noqonaya bicamalihi camalkiisii dembigiisii ou galay darteed baa loo halaagaya wa minhum waxaa ka mid ah man ruux yukhardalu la googoynayo qof la googoynayo biraha naareed cadcad u jarayaan sida waxa weeye loo jarjaro oo kaleeto basasha iyo wax kasta loo googooyo qof saas loo googoynaya baa jira buu yidhi uma yanjuu haddana badbaadaya isagoo googo-an oo dhaawaca ayuu soo badbaadayaa dhaawac waaye xataa idaa araada allaahu ilaahay markuu doono raxmata man ruux naxariistii araada ou doonay oo min ahli naar dadkii naarta ku jiray in naarta laga soo saaro oo waxa weeye dembigii markii laga oofiyo o laga mayro markii naarta in laga soo saaro ilaahay u naxariisto ou doono ayuu amar allaahu ilaahay wuxuu farayaa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam almalaa'ikata malaa'igtu ilaahay wuxuu farayaa an yukhrijuu inay soo saaraan man ruuxii kaana ahaay yacbud allah ilaahay keligii ruuxii caabudi jiray laakiin dunuub kala galayoo mu'min caasiya ahaa naarta ku waari maayo mu'miniinta tawxiid ku dhintoo dhan xitaa naarta hadday galaan mukhalladun fi naar ma aha mu'minku ee dembigii ou galay qadarkiis ayuu naarta ku jirayaa dabadeedna jannadaa loo soo wareejiyaa sida ku cad axaadiista nabigeenna sala allahu calayhi wasalam oo saxiixa ah weeyaan ruuxii ilaahay keligii caabudi jiray ka soo saara naarta ayaa malaa'igta loo odhanaya fa yukhrijuunahum malaa'igtu way soo saarayaan dadkii ilaah keliya caabudi jiray oo ilaahay kelinimo u qirsanaa oo aan asnaam iyo waxa weeye qurun caabudi jirin waa la soo saaraya maxay ku oqoonsanayaan masumaday leeyihiin lagu garto wa yacrifuunahum waxay ku oqoonsanayaan malaa'igtu dadkaa biaathaari asujuudi sujuudda raadyaalkeeda sujuuddii baa ka muuqanaysa calaamadii sujuudda ay ka sujuudi jireen wejigii jilbihii gacmihii farihii laga sujuudi jiray ilaa toddoba xibnood ou nabi moxamed ka sujuudi jiray calayhi salaatu wasalaam baaba lagu oqoonsanayaaba war qofkaan tuka jirinow maxaa kuu calaamaa musiiba kugu dhacday wa xarama allaahu ilaahay wuxuu ka xarimay uu nabigu yidhi cala annaari naarta wuxuu ilaahay ka xarimay an ta'kula inay cunto athara asujuudi sujuudda raadkeeda naartan la geliyey qofkan dembaabay oo duka jiray maalihii ou ka sujuudi jiray ma cunayso waa u fayow yihiin jirka kale hadday xataa gubto meel sujuudda dhulka la dhigi jiray naartu ma taaban karto uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahaaba ka xarimayba naartii baa laga soo bixinayaa dadkii dembaabay fa yukhrajuuna naartii baa laga soo saarayaa min annaari ayaa laga soo saarayaa fa kullu bni aadam ibni aadam oo dhan inta naartaba mutaysatay ta'kuluhu annaaru naartii baa cunaysa ilaa athara asujuudi sujuudda raadkeeda maahan fa yukhrajuuna waa la soo saarayaa min annaari qad imtaxashuu xaal ay dhuxuloobeen dhuxulo waa la yaqaanaa shaygu markuu gubto oo gamaaro waa dhuxuloobay madoobaad buu noqdayo wuxuu noqonayaa xosh xoshtaa u bidbidaa markii la taabto marka naartii bay ku gubteen allaha naga badbaadiyey kulaylkeedii ayagoo dhuxuloobay oo madoobaaday oo macnaha waxa weeye qojollafay ah la soo bixinaya markaasaa waxaa lagu mayraa webiga la yidhaha kawthar oo jannada ku dhex yaalla oo nabi moxamed la siiyey calayhi salaatu wasalaam inaa acdaynaka alkawthara biyo laga keenay baa lagu dulmayraa markaasay waxa weeye naftii ku soo laabanayho caadi soo noqonayaano soo qurxoonaanayaano sidii mir soo baxday oo roob kudda ay u soo dhalato bay u soo dhalanayaan xadiiskan noo sheegaa waa tana fa yusabu waxaa lagu shubaa calayhim dushooda uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maau lxayaati nolosha biyaheeda maau lxayaat nolosha biyaheeda wa huwa min aljannati min alkawthar webiga la yidhaha kawthar biyo laga keenay ayaa la yidhaha maaulxayaat biyahaasaa la yidhaha qofkiyaa ku soo noolaanaya macnaha fa yambutuuna way soo dhalanayaan kamaa tanbutu say u soo dhalato alxibbatu xabadda daad macnaha la yidhaahdo waxa weeye xabaduureedka xabaduureed alxibba fii xamiili sayli macnaha waxa weeye roobku marku yimaado dadka beeraha tabcada iyo raashinku meelahu yaallo iyo guryaha iyo biyahan socdaahu mir bay qaadayaan mir macnaha ama digila ama wax kaleeto meel bay ku dhacee biyo iyo ciid iyo waxaad dul fuulaysa hadha waxaad arkaysaa jidkaan cidladaahoo nina tabcanin mirkiio soo dhalatay oo meeshan ka soo baxday marka xabaduureed baa la yidhaha duurka caadigaa ama mirta caadiga ahoo meelaha biyuhu ku tuureen daadku qaaday say hadhow iskaga soo dhalatoo kale bay usoo dhalanayaan weeyaan fa yambutuuna way soo dhalanayaan kamaa tambutu say usoo dhalato alxibbatu mirtii ama xabaduureedkii fii xamiili sayli daadka xambaarkiisa daadka biyaha daadka ah mirta ay qaadaan oo meelahaa ku tuuraan hadhow way iska soo dhalataa saas oo kale bay usoo dhalanayaan weeye uma yafruqu allaahu ilaahay wuxuu wuxuu dhammaynayaa firaaqan waxaa lagu fasiray macnaha ilaahay waxa weeye wuxuu dhammaynayaa weeye waa macnaha ka dhammayntu waa xukmin baa looga jeedaa waa taam yeel uma yafruqu llahu ilaahay wuxuu taam yeelayaa subxaanahu wa tacaala min alqadaa'i xugunka bayna alcibaad addoommadii qolona loogu talagalay jannada qolona naarta waa la kala xugminaya wa yabqaa waxaa haraya markii qolo jannadii lagu uruuriyo qolo naartii lagu uruuriyo waxaa haraya rajulun nin juhayno aa la yidhaha magaciisa juhayna ninkaasoo bayna aljannati wannaari janno iyo naar u dhexeeya naarna kuma jiro jannana kuma jiro meel u dhexaydaa looga tegayaa wa huwa ninkaas buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam aakhiru ahli nnaari ahlu naarka midka ugu dambeeyo weeyi dukhuulan xagga gelidoo aljannata la galo ruuxa ahlu naarka ugu dambeeya oo naarta laga soo saaray oo jannada loo gudbiyo kan ugu dambeeyo weeyaan meel jannadii naarta udhexayda la dhigaa muqbilan xaaluu qaabishan yahay biwejhi wejigiisa qibalo naari naarta waxaan rabaa ee naarta xaggeeda ouna ku aadan yahay dhinaca naarta ou saa u qaabishan yahay wejigiisa fa yaquulu markaasu wuxuu leeyahay ninkaas yaa rabbi ilaahaygiyow isrif leexi wejii wejigayga caninnaari ilaahow naarta kale ah wejiga iiga leexi wejigeeda wejigayga naarta allow ka leexiyo iga wareeji lianna qad khashabanii waxaa i gubay qad khashabanii waxaa i halaagay oo i sumeeyey riixuhaa karkeeda iyo urkeeda naarta wa axraqanii waxaa i gubay dakaahaa holaceeda holaceedii aa i gubay waxaa id halaagay urkeeda ayaa i sumeeyey ilaahu mar iga jeedi kaliya dhinaceedan hadda ku jeedaahe iga sii jeedi kale ah fa yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay hal casayta war ma mudan tahay oo ma laga yaabaa in fucila haddii lagu yeelo daalika jeedintaas bika adiga an tas'alanii inaad i weydiisato hayra daalika wax kale saasaa looga jeedaa ma laga yaabaa haddii laguu yeelo sida aad is-su'aalanayso in aad wax kale i su-aasho ilaahay waa og yahay inuu wax kale su-aali doono haddaa marka loo sii digaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa laa maba wa cizatika sharaftaadan ku dhaartee wawdu waa walqasam weeye fa yucdii wuxuu ninkaasu siinayaa yucdii faacilkeedu arajul ka dhig fa yucdii ninkaasi wuxuu bixinayaa oo siinayaa allaha ilaahay caza wajalla maa shaa ilaahay wuxuu doono oo min cahdin ballan iyo wa miihaaqin ballan la adkeeyey ah ballan adag oo ilaahay la yeelanaa oo ah inuusan wax dambe ilaahay weydiisayn marba haddou wejiga kali a janno naarta uga jeediyo waa loo yeelayaa marka fa yasrifu allaahu ilaahay baa ka jeedinaya casa wajalla wejahu wejigiisa cani naari naartii baa laga jeedinaya jannada xaggeedaa loo jeedinaya jannadii markii xaggiisa xaggeeda loo jeediyo yaaba carafteeda ka joogsan kara hadde carafteeda qof jannadaba u muuqato maba isceli karaaba fa idaa uqbila markii la qaabiliyo bihi ninkan cala aljannati markii la qaabiliyo oo jannada lala qaabilo ra'aa ka bedel markii ou arko bahjatahaa jannada ifideeda say u birbirqaydo oo u ifaydo sakata waa aamusay maa shaa allahu ilaahay intuu doono an yaskuta shay aad ku faraxdo markaad aragto aad macna kaaga yaabiya marka hore cabaar baad aamusay u aamusay ilaahay intuu doono inuu aamusnaado uma qaala markaasu wuxuu yidhi yaa rabbi ballantii waa ka baxay ma ujeedaa qadimnii i hormari cinda baabiljanna jannada albaabkeeda ii dhowey awal ballanta waxay ahayd naarta iga jeedi ballamaa laga qaado waxaa li wax kale amaad i weydiisanayn mayuu yidhi waa dhaartay waa aqbalay go-aankaasuu qaatay markii jannadii xaggeeda oo loo jeediyey oo jannadii ou arkay faraxeeda ee iftiinkeeda ou cabbaar aamusnaaday markaasuu yidhi ilaahayow albaabka jannada ii dhowey qadimnii cinda baabiljanna fa yaquulu allahu casa wajalla ilaahay haddana wuxuu leeyahay alaysa warsow sha'nigu maaha qad acdayta inaad bixisay alcuhuuda ballamo iyo walmawaafiiqa ballamo la adkeeyey oo sow kuma aanaan ballamin an laa tas'ala inaadan su'aalo doonin hayra daalik hayra aladii midkii kayrkii kunta aad aheed sa'alta mid su'aasha sow ballan kuma aanan kala qaadan inaadan su'aalo doonin midkii aad horay ii su'aalatay oo aheed wejigaaga in naarta lagaaga jeediyo sow kaliya imaad su'aalan wax kale ku su'aalama sow ballantu nooma ahayn maxaa kugu dhacay fa yaquulu wuxuu leeyahay yaa rabbi ilaahaygiiyow laa haddii aanan wax kala ku su'aalan maxaa noqonayaa shaqi nin balaayo ku dhacbaa noqonaya laa akuunu waq aanan ahaanin ashqaa khalqika makhluuqaaga midka ugu ayaan darrida badan allow aanan noqonin haddaan su-aashan dambe iska dhaafi lahay janno la'aan baa igu dhici laheed ilaa meel dhexaan weli taaganahay marka shaqi baan noqonayaa buu yidhi saas aan uga baxay ballantii fayaquulu lahu ilahay fa yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay famaa casayta ma mudan tahay oo ma laga yaabaa in ucdiita haddii haddana lagu siiyo daalika ballantan oo ah in albaabka jannada lagu dhoweeyo taa haddii lagu siiyo oon haddana kuu dhoweeyo ma laga yaabaa oo ma mudan tahay an laa tas'ala laadaas waa saa'ido an laa tas'ala an tas'ala inaad is-su'aalato hayrahu hayra aladii midkaas midaan ahayn oo markii albaabka lagu dhoweeyo amaa tiraa haddana gudaha iyo gudbi saasaa lagu yidhi fa yaquulu wuxuu leeyahay yaa rabbi laa maya ilaahaygiiyo maya ku su'aalan maayo wax kale wa cizatika sharaftaadan ku dhaartee laa as'alu ku su'aalan maayo hayra daalika albaabkaa in la ii dhoweeyo maahane wax kale ku su'aalan maayo fa yucdii ninkaasu wuxuu siinayaa rabbahu ilaahiisa maa shaaa ilaahay wuxuu doono oo min cahdin ballan iyo wa miihaaqin ballan la adkeeyey ah ballanta markii dhaar lagu adkeeyaa la yidhahdaa fa yuqadimuhu ilaahay wuu hormarinayaa waa loo dhowaynayaa ilaa baabi aljanna jannada albaabkeeda janno albaabkeed markii la keenay yaa gudaha iska celi kara haddana fa idaa balaqa hadduu gaaro baabaha albaabkeeda markuu gaaro oo fa ra'aa ou arko zahratahaa ubaxeeda wanaaggeeda iyo macnaha dhaldhalaalkeeda iyo wamaa fiiha dhexdeeda waxaa ku jira oo min annadrati nimco iyo nuur ah iyo wasuruuri farax ayuu taxayara usoo qadaro waa wareeraya asaga dhamo inta arko barwaaqada iyo nuurka iyo quruxda iyo dhaldhalaalka iyo berberiqa iyo fiidda ka muuqanaysa jannada gudaheeda asaga dhanba waa wareerayaa fa sakata markaasuu aamusay maa shaa allahu ilaahay intuu doono an yaskuta inuu aamusnaado cabaar u aamusaa fa yaquulu markaasu wuxuu leeyahay ballantiiu ka baxa haddana yaa rabbi adkhilnii aljanna adkhilnii ilaahu igeli aljannata ilaahu igeli fa yaquulu allahu ilaahay wuxuu leeyahay casa wajalla wayxaka kalimatu raxmatin wa ixsaan wayxaka naxariistaadee saasaa la yidhahdaa waa kelima la yska isticmaalo ya bna aadam ina bini aadamow maa aqdaraka alla maxaa ku dhagar badnaysiiya dhagar badnidaa dhagar badnidaa meeshaan ka dhahno dhagarrow ayaa tah war meeqa ballamoodaa ka soo baxday saddex mar aad ballantii ka baxaysaa maa aqdaraka alla maxaa ku dhagar badnaysiiyey dhowr mar ayaad ballantii ka baxaysaa oo ka baxaysaa oo ka baxaysaa weeyaan alaysa sha'nigu sow ma aha qad acdayta inaad bixisay alcuhuuda ballamo iyo walmawaafiiqa ballamo la adkeeyey oo ah anlaa tas'ala inaadan su'aalo doonin hayra aladii midkii kayrkiisa sa'alta hayra aladii midkii kayrkiisa ucdiita lagu siiye dheh fa yaquulu wuxuu leey yaa rabbi ilaahaygiiyo laa tajcalnii ha iga yeelin ashqaa khalqika makhluuqaaga midka ugu ayaan darrida badan oo janno la'aanta ku dhacdo ilaahu higa yeel ilaahu ha naga yeelin makhluuqa midka ugu shaqisan fayadxaku allaahu casa wajalla minhu ilaahay dixki buu samaynayaa dixki maxaa la yidhaha carabiga qosolaa la yidhahdaa imaamu albukhaari maxaa u taqaanin asxaabtii maa u taqaanin asxaab dad waxaa la arkay hadda ka hor dhahayaba imaamu albukhaari saxaabi soo ma ahayn cilmiga haddii aad la socoto ood kutubaha dhegaysato saxaabi salafu saalix khalafu saalix taariikhda siirada islaamka oo dhan baad baranaysaa markaasaa wax kasta ku kala soocmayaan imaamu albukhaari saxaabi maaha nabiga lama kulmin laakiin waxa weeye saxaabtii rasuulka muddooyinkoodii u dhowaay quruuntii u dhoweed weeye waa salafu saalix waa ardadii imaamu shaafici ardagiisii aa wax sii baray u fiirso imaamu shaafici ardagiisii oo ah axmed binu xambal aa imaamulbukhaarina ka mid a sheekhyaalkiisa ka sii mid ah marka imaamulbukhaari oo salafu saalixa ta'wiilow ku sameeyey meeshaanu wuxuu yidhi dixkigan waxaa looga jeedaa alraxma naxariis waxaana sidaas qoraya kitaabka la yidhaahdo alasmaa wasifaat lilimaami albayhaqi waxaad arkaysaa dad odhanaya ta'wiilku waxaa sameeya mucadilada oo salafu saalix cabdullaahi binu cabbaas baa ta'wiil sameeyey axmed binu xambal baa sameeyey imaamu albukhaari baa sameeyey imaamu dabari baa sameeyey asxaabtii rasuulka salafu saalixii ta'wiil inta sameeyeen aayaadka iyo axaadiista aad bay u fara badan yihiin marka dixkiga adugu aad taqaano oo oo waxa weeye ga'ga'da ah oo afka aad caddaynayso ilaahay laguma tilmaamo sideedoo kale u qoslaa lama odhan karo qosol xaqiiqaa buu ilaahay leeya lama dhihi karo gacmo xaqiiqaa oo sida kuwaagaasoo kaleeta ilahay leey lama odhan karo waxaa jiray niman dhaheen kursi buu nimaa waxaa lisaa hadda kahor kursi ugu fadhiistay kursi saasuu ugu fadhiistay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay carshiga korkiisuu ku istigooday kastiwaa-ii calaa haada alkursiyi sida kursigaas aan ugu fadhiyoo kale oo ugu dul fadhiya waa qalad waa caqiido faasida waxaasoo dhan oo aan fasirka diinta iyo ictiqaadka suuban aan waafaqsanayn oo salafu saalixa layska ilaaliyo fa yadxaku allaahu ilaahay baa dixkinaya dixkun laysa ka dixkinaa dixkun laa'iqun bihi laa nacrifu macnaahu wa nufawidu macnaahu ila allah wallaahu aclam bimuraadihi waa odhan kartaa waa dixki keenna aan la mid ahayn oo ilaahay u cunnama oo waxa weeye aanaan aqoonin siduu yahay ilaahay baana u bandhignay salafu saalixii baa ku fasiray ama ku fasir sidai imaamulbukhaari ku fasireen qaybihii oo kaleeto oo dixki markaad qosasho maxaa ka imaanaya laazimka ka laasimaa muxuu yahay qofka qoslaa waa faraxsan yahay raadi buu yahay marka ilaahay baa dixkinaya waxaa looga jeedaa ilaahay baa macnaha raadi ka noqday weeyaan fa yadxaku allaahu ilaahay baa raadi ka noqonaya caza wajalla minhu ninkaa saana waa lagu fasiray uma ya'danu llaahu ilaahay wuxuu u fasaxayaa lahu ninkaa fii dukhuuli aljanna jannada geliddeeda fa yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay tamanna wax sheego fa yatamanaa wuxuu waxbuu sheeganaya waa tamaninayaa xataa idanqadaca markay dhammaato umniyatuhu hididiilkiisu hididiil waa la fahmayaa waxyaabihii oo sheeg sheeganaya sheeg sheeganaya markay dhammaato qaala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahay sid kororso min kadaa shay hebel wa kadaa shay hebel war shay hebel iyo shay hebel iyo shay hebelna ku darso oo sheego aqbala ilaahay baa soo qaabilaya yudakiruhu xaal ou xusuusinaayo rabbuhu rabbigiisu asagoo ninkan wax xusuusinaya weliba oo ilaahay soo qaabilaya wax sheego ala leeyahay xataa idantahad markay dhammaato bihi ninkan alamaaniyu hididiilyadii iyo waxa weeye waxyaabihii uu sheeganaya markay ka dhammaato qaala ilaahay wuxuu yidhaahdaa laka aday kuu sugnaatay daalika inta aad sheegatay oo dhan waa leedahay walxaal mithluhu intaad sheegatay wax lamidana macahu ay la jirta weeyaan intuu sheegtay oo intoo kale loogu sii daray qaadaa la leeyahay wa can abi saciid waxaa laga wariyey inuu yidhi innii anigu samictuhu xadiiskan waan maqlay nabiga yaquulu asagoo dhahaya laka aday kuu sugnaatay daalika intaad sheegatay oo dhan iyo wacasharatu wa cashratu amhaalihi intaad sheegatay toban laabkeed toban mar intaad sheegatoo lagu sii laban laabay lagu sii laban laabay lagu sii laban laabay aa lagu siinayaa marka ruuxa ahlu jannaha ugu yar waxa uu helo adduunka waxa yaallo oo dhan haddii laysku daro ahlu jannaha ninka ugu wax yar ma gaaraan intay haystaan ma gaarhaan jannada ilaahay ha nagu amaalmariyo cadaabtana ilaahay naga badbaadiyo kuwii waxa weeye jahanamo iyo masaa'ibta ka badbaadiyo ilahay naga dhigo siraadkana si fudud ku mara casharkeenna ama dersigeenna toban iyo waxa weeye afaraad intaas ayaan ku soo koobaynaa oo min kitaabi mukhtasar alimaam albukhaari wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu